mustaf warsame sabriye oo kamid ah dadka aqoon-yahanada ah ee safar kusoo gaaray dhowaan magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada kala duwan ee galmudug oo ka qeybgelayay barnaamijka horumarinta nabadda ee raadiyaha daardheer ayaa ganacsatada galmudug iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxa uu si weyn ugu ammaanay horumarka laga gaaray beeraha waxaa mustaf uu sheegay in galmudug ay dadkeedu tijaabiyeen dalagga beeraha oo uu xusay in lagu guuleystay sidoo kale waxa uu mustaf sheegay inay jiraan ganacsato warshado iyo ganacsiyo kala duwan ka hirgeliyey gudaha magaalada dhuusamareeb arintaasi oo uu sheegay inay muujinayso baraaruga iyo tallaabada wanaagsan ee loo qaaday dhanka horumarka waxyaabaha ay soo jiita waxaa ka mid a warshado deegaanada galmudug kama jiri jirin hadda waxay u qabtaan warshadihii inay dib u soo laabanayaan warshadaha warshado waaweyn maa soomaliya dhan warshado waaweyn laakiin waa manufactures warshadaha yararka ahoo waxyaabaha balaastika soo saaro jowdarayaasha soo saaro biyaha soo saaro waxyaabo basic u ah nolosha oo waagi hore dhib loogu muda jiray in xamar loo doonto ama boosaso loo doonto hadda dadku waxay u fahmayaan sidoo kale dadku waxyaabaha cajiibka ah aan ku ammaan wax ka mid ah dhanka beeraha xoogga beerahay saaraan dadku waxaad u qabtaa hadda magaalada dhuusmareeb kale qudaarta lagu isticmaalo waxaa macquula inaysan xooggeeda dhuusmareeb laga soo barin inta badan hadda fikraddaasina waa fikradaha ama casriyiinta beeraha casriga adduunyada ah oo dad jaamacado kasoo baxay deegaano galmudug ama dibadda kasoo baxaa fikradaha abuura imaanaya because dhulkeenna waa dhul iska weyn biyina waa fududeed laakiin fikradda bulshadeena la qaatiye ahayd dhulka dhagax waayo wax kama soo baxaan marka tijaabooyin kale marka horumarka aan ku arkay waa horumarka beeraha iyo horumarka dhismayaasha runtii galmudug dhismayaal casri ah oo la jaan qaadaya dunida horumarta ayaa ka socdo huteelo waaweyn maalin kasta la dahfuray maanta ugu dambeysa waxaan ka qayb galay ayman oo runtii xarun casri ah yacni waxa macquula shan sano ka hor dhusmareeb in yacni meelaha shaah lagu cabi jiray ee iska meel iska tuulo ah laakiin hadda meel qurux badan oo sidii hotel jasiira ah sanadihii ugu dambeeyey beero dalagyo kala duwan lagu tijaabiyey ayaa lagu guuleystay oo ay soo baxeen suuqyadana loo iibgeeyey arrintaasi ayaana qayb ka qaadatay kobaca dhaqaalaha iyada oo xilligan ay socdaan maalgashiyo kala duwan oo ku aadan beeraha ah iyo sidoo kale warshado qaarkood laga hirgeliyey gudaha iyo deegaanada ku hareereysan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug